رسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله dhammaan waxaan ku horo qaybasi bisalaaday salaamta islaamka muslimiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu salaanta bacdige mayba guud ahaan ansalaale soomaalida meel kasto iyo oray roogaan xukuumatan wa shacban dowlad iyo shacabba goon ahaan maybaan salaamey reer koonfur galbeed meel kasto iyo oray roogaan gaar ahaan marti sharafka hortay fidhiya qaybo bulshada ku kooban sadax xildhibaanada malaaqyada culamaa udiinka aqoon-yahanada haweenka dalinyarada saxaafadda ciidanka amniga ma koobo karo dhammaantiyo ee maybu wasanaan dadkii salaadaas macdigeen markasta kana nagee man lam yashkur innaasa laa yashkur illah qofka mararka qaansho iyo maylu ku yaabee in iskunay wal dareema laakiin wal kastoo aan mararka qaar dareemo badi kufaayisadii walaadan shadibta wamadogabay laakiin faayisadii yadiyasiinkama hadnage rewadu war badana sheege mayleehaydan koogu hanuunsaday muxuer qofkoolahaa yeedhaan iyadan malilay sariiro kori dad kowse dhalay gaalla jeriya kooy awkeesanagabay webigo bororay garabka gooyi odaygirad waa haday awidalo waranba geedka halkas iyo leeh si shalay ibdigayinkaba qururibu walaabaha ka dheedeeh runtii warkastoona gabi farxad giliyaasa sida maalintii hore lahayndhawaay sida geedka lahayndhawaay sida murashaxiintii oomaridii lahandhawaay sida ana huba ini lahandhawaayo doon ahaan hadareena weliba may kala siita dareey murashaxiinta hadduu ku hor kuriyto lay kooyasay gebri hadareena gebro yoona mujtamaca kumidin baarlamaanka ka jaran maylu ku yaaba inayo magarka kukumbadayi yoona hadareera gewsigana maylay rajay reer koonfur galbeed iniyo shucuusha sadaysii ku badan muujiyaan gebro baabiyo kala jaran gewsiga yaloobaan ku gudaba maybaan mahad nagaane bulshada runtii dhammaantiya si oonayhan indhawaaye si oonaynin taageeren maybaan ogdiinaa meeloyaraka nagabeeye madyadadad mahad nagi bacdaye qofkahooba faraxa marmar walasi ku nagadee hanuuseeqilahaynan ku erdhamaaye mayluku yaabee inkastoo hor in laku balami ini ashkaas magaajo lahangaadna balantasaas mahay ya qabiil magaajii lahangaadna dooda koonfur galbeed day rooga meelaka maya saas mahay ee may rajeeyeeye dadka khiirada la tabtay laakiin magaajii la gaadi roogoba uma ganaado ama qabiiloo magaajii la gaadi roogoba uma ganaado anugu murashaxa eh u raali geliye isignaya lagabtagan male dadka oo higanta reewanka dhaganaleyaa iniskooya ana dhagan aalen kuwa ramoohay hadda markaasa madi higanto shoonka iyo bahali liimbahaw may dheeraay hirgaansada iyo bahali iyo maybu aha war inis deb dhaafay war goranema ya dad mado madi wala eraan walaatayshi sheegan ama eraayana war dadembe berji marur kul kasheen dadku dhaartuwa ka baqay walba إلهي ومن يغفر الذنوب إلا الله ذنب إلهي لدعفه لكن ما يجيري إلا دعفيه oo shakhsiga maarin walaago kelba kelbaaway dooku ku bogday ilaa shakhsiga ka bogdayna rogo bomo kana ado meel aan la wadin ee uu rarko ku galbeedaan guud ahaan Soomaaliyeena mushal ma ragna rood kaas uu kudooway laaje kaas dawadeedoy sida kala u haaday wala isleeyay lama dhahalka dooda soo la raga ma idin heetin ma leeyahay ee siisumna ogdin ee dhibaatooyin badan horta marka hore meelyarku kanagaday aanan sheeg lahay badda ayaan kanagal bilisi ba sheegtay mayla intan ku weyraan murashax ah ahaan madaxweynihii koonfur galbeed ka kaasa aan israashaxay inaan ma hortay sheegteen had farshaxadii had barnitiin baad kaheen inaan kana nagalo bome walloogii kii sheegay handlay qobanyadinku guduba dhibaatooyin badan aan nahay sida xilkaasa murashaxiintiisa kumid yahay insha allahu tacaala iyo faaqi kumid aha mayna jeeyeeya dhibaatooyinka nahay sida hooba inay walagaska guulaysada ini aan inay wali tabartaya ku qobado isiigna ili jaro doontaan insha allahu tacaala mayba kumid mayba kumid aha ammaanka إن إن شاء الله تعالى ولتورطان يوم قبورنا ويوين القرضة قبورنا أنفقنا قلوب قبورنا كدمنا أنفق دول بعد جرس ورئيسنا إن شاء الله تعالى jidka noo furo ee noo hira insha allahu tacaala inununay furado doona hooba ilaahay beerna una ka dadaalo jidkaas oo hirhooda xulka kubsado qalbiga la kubsadila sheegow inununa insha allahu tacaala wali tabartaana ee ujeysada doona jidkaasooy sida qolaya markaan hirayi sadida qoloba jidka kudaas ku helo doona insha allahu tacaala kooxda koowaad marbaako khawaarigabo khawaarijta iyo koox kale iyoona qabiil ah iyoona koox kale dareeska dowladda wadata sadiida sajirta hiraya insha allah sadiida iyo gurjirka kudiya isku xado dadyalinka dhibaatayna hoobko ilaahay diinfududa ayuu dhageelay bilaawata dowladdana mayla faday darees iyayaan eliyadana kutela wadadanka dhibna iwankuwa lay sheegay lanko yaa warta us eedan yeeli gabi halintilayna gabi warkalana madgursa deed jeerku har kolowsii war maydadaan mayd dhiga eh hibalahaytayana qabi toona dhimado redi tingid iyo guuga beertiyo hambata murbagii gaafanahaay iyo harhoroysta haroodista kabakasayda garba ridka sidilagorodiyo haweela garba ridka sidilagorodiyo haweela tolow aan qabrigaas maxaa ka jaraha ku bahay qabrigii cuntalada ah ooba ini amaanka waa lakuga wada la bilaawo dowladda dareeskeeda in kutanata insha allahu tacaala inaga cadaaladda ini maxkamado baynuuku furanliinku tabna oo cadaaladda la toosiyo oo meel kale lakiinku weere oo foolka kubta ilanka ban iyo ka dadaalan umadhow maxkamadooda shaqeeya war kastoo aan qaro doono xildhibaanaha naloo sugeeyo hoobaan haddo badansho isku sheega halka cadiba wala reebade waktigana dheeriya hagaabiye insha allahu tacaala mayka dadaalo doone warqadogu dabadshay qabanahay sadana mayka dadaalo doone wariyaabaha soo amaanada amniga iyo cadaaladda iyo garsoorkaas iyo horumarka bulshada iyo wal kasto lamid eh walitabartaan eh iyo kubabada doomna hadalka gadaalaan wiinyaa hadaba hanoo oo ku fokaday hadal salaaminay leedahay amtanay ha ka reebeen laakiin mayba ka dadaalane ini ma aragne walla gorda wada mubsan ani walqubadey ulinaba muusi wadada masanglihi isla qubadaan laakiin masiidoona hortuna tahay waktigeeda yeri dadka daalayi maydhayka nageeyha hob ilaahay arab inagun wada shaqayna liska kalsoonada maybu aha xildhibaanada